o a booliska magaalada toronto ee dalka canada ayaa sheegay inay xalliyeen dhammaanba kiisaskii dhallinyarada soomaalida ah ee lagu dilay magaaladaasi sanadkan iyo weliba kii hore ee labada kun iyo koob iyo labaatanka hadalka booliska ayaa imanaya xilli ay socdaan dadaallo ay wadaan jaaliyadda soomaalidu kuwaasi oo la xidhiidha sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji
hadalka booliska ayaa imaanaya kadib isku soo dhowaanshaha iyo wada shaqaynta ka dhex jirta booliska iyo soomaalida oo sii xoogeysanaya sanadahan dambe kaasoo u dambeeyey kulan toddobaadkii hore ay isku arkeen booliska iyo bulshada soomaalida qaarkood oo uu soo qabanqaabiyey ururka today oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada arrintan ku saabsan in boolisku ay soo qabteen kuwii ka dambeeyey dililka dhalinyarada soomaalida ee labadii sano ee u dambeysay ayaa timid kadib markii axmed urur oo masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto u qaabilsan arrimaha dhalinyarada uu boolisku weydiiyey xilli ay la kulmiyeen soomaalida sababta loo xallin waayey dilalka dhalinyarada soomaalida si ka duwan dilalka loo geystay qowmiyadaha kale kelly skinner oo madax ka ah qeybta koob iyo tobnaad iyo labayo tobnaad ee booliska magaalada toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin oo ka jawaabaysa su-aashan ayaa tiri dilalka la xiriira dhalinyarada soomaalida ee labada kun labaiyo labaatankii waan xallinay boqolkiiba boqol dhammaantood sanadkii horena waxaynu xallinay boqolkiiba boqol dhammaan dilalka la xiriira dhalinyarada soomaalida waxaa jira ayay tiri kiisaska qaar oo labada kun sagaal iyo tobankii ahaa oo aanan weli la xallin markii dhowaan bishii agosto aan ka shaqo bilaabay qeybta labayo tobnaad waxaa dhacay ayay tiri dil iyo rasaasayn naxdin leh saraakiisheenna ku shaqada leh dilalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogta ah u shaqaynayeen ayay tiri saddex maalin oo aysan aadin guryahooda qol ayay ka samaysteen saldhigeenna oo ay ku shaqaynayeen waxay ila tahay ayay tiri inaan ka hadli karno xiriir la-aanta iyo aaminaaddarrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna waan fahmi karnaa midaasi ayay tiri waxaan isku dayaynaa inaan helno waddooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha idinkuma eedaynayno ayay tiri oo ma dhahayno waxay waxaani u dhacayaan wada shaqayn la-aantiinna waxay ila tahay ayay tiri intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan idinkoo faraxsan waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin ayay tiri sida aad moodaan dadaalada booliska ee ku aadan soo qabashada kiisaska kuwa dilalka geysanaya waxaa barbar socda dadaallo ay wadaan soomaalida oo ku saabsan dhanka wacyigelinta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto waxaa ka socda barnaamijyo lagu wacyigelinayo dhalinyarada ku jira falalka aan wanaagsanayn islamarkaana khataraha looga digayo kuwa kale ee wanaagsan waa kan axmed urur oo aan xilli sii horreysay wax ka weydiiyey dadaaladaasi alxamdulilah barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada toronto meel walbay joogaan oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fii nafsi alwaqt islamarkana life skillska educationka muhiimnimadiisa muxuu ahaa employmentka shaqada dad baan invite gareynaa oo police officers lawyers doctors oo magaalada kusoo koray sida yacni asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacles ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan alxamdulilah wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray alxamdulilah markay heleen meel kale e oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey ayakana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey weliba kuwa cuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulilah haddana waa walaalo inkastoo wada shaqaynta booliska iyo bulshadu ay sii xoogeysanayso dadaalada wacyigelinta la xiriirana ay u socdaan si joogto ah haddana weli dhalinyarada soomaalidu waxay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee lala xiriirinayo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada siddeed iyo tobankii bishan liiska shan iyo labaatanka qof ee lasoo saaray ee loogu doonis badan yahay dalkan kanada ee loo haysto dembiye kala duwan waxaa kasoo dhex muuqday saddex wiil oo dhalinyaro soomaaliya oo dilal loo haysto kuwaasoo laba ka mida la duldhigay konton kun oo dollar midkiiba oo la siinayo ciddii lamaha amniga la wadaagto xog lagu soo xiri karo xuseen nuur xaaji v o a toronto